بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات وليس في النساء طرا عصب إلا التي منت بعتق الرقبة naadimku raxmatullaahi calayhi waxaynu dhexda kaga soo jirnay isaga oo ka soo warramay casabaadkii binafsi ku casaboobayey inoona tilmaamay qaabka ay u kala mudan yihiin iyo axkaamtooda wax ka mida dirkaba inoo tilmaamay waxaynuna soo gebagabaynay wixii hal kelmad oo uu ku ishaari doono dumarka gabadha casabatu binafsi noqota hal bayd oo uu ku ishaari doono mooyaane axkaamtii casabatu binafsi kuwa iskoodu casabooba ee aanay cidi casabaynin waynu ka soo baxnay laba casabo oo kaleo aynu tilmaannay oo midna ay tahay casabatu bilkhayr oo bimacnaa dad dad kale sababkii ama dumar rag sababkii ku casaboobaya kuwaasina hal bayd buu inoogu ishaari doonaa dumar iyagu isku casaboobayana sidaynu horeba usoo khulaasaynay hal bayd buu inoogu ishaari doonaa marka wuxuu yidhi walibnu walaal cafwan walibnu wiilkii maydku dhalay iyo walakhu walaal macal inaathi dhadiga la jirkiisa yucasibaanihinna waa ay ku casabaynayaan hinna oo dumarkii ah filmiraathi dhaxalka gudihiisa dumarka iyaga ah raggaasi way ku soo casabaynayaan ibniga iyo akhuba marka baydka wuxuu ku ishaaray casabatu binafsi waxaa leeyahay casabatu bilkhayr cafwan casabatu bilkhayr buu ku tilmaamay dumar rag sababkii ku casaboobaya waana labadaa uu ururiyey oo ibnigana ibnulibnigiina koobsanaya marka walibnu wiilkii maydku dhalay wain nazala hadduu rabo hoosba ha u dege e iyo walakhu walaalkii maydka oo aabbe iyo hooyo labadaba ugu walaal ah ama aabbe qura ugu walaal ah kii liumka ahaa isagu eelu farad buu ahaayo horaynu uga nimi marna inagu casaboobi maayo macal inaathi labadaasi dhadiga la jirkiisa yucasibaanihinna waa ay ku soo casabaynayaan filmiiraathi dhaxalka gudihiisa way ku soo casabaynayaan oo waxa weeye hablahaa la siman way casabaynayaan oo awlaaddana alle qur-aanka waynoogu caddeeyey yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari midlu xadi lunhayayn yacni allah wuxuu idiin dardaarmayaa dhaxalka iyo xaalka markaa ubadkiina inuu kooda lab leeyahay markaa wa dheef u dhiganta laba markaa dhadig inta ay qaataan intaa markaa dheef u dhiganta laba dhadig inta ay qaataan midhka lab inuu leeyahay alla waa inoogu caddeeyey sidaasi la mid ah ayuu alla inoogu caddeeyey walaalaha laftooda وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين haddii waxa weeye ay yihiin walaalaha wax dhexlaya kuwa lab iyo kuwa dhadig oo rag iyo dumar ay yihiin kooda lab waxaa u sugnaaday inta laba dhadig u sugnaatay in leeg ayaa u sugnaatay oo dheefta laba dhadig ay qaadanayaan marka in leeg ayuu ka lab qaadanayaa sidaynu hore usoo ishaarnayna wixii aan awlaadul umka ka ahayn oo iyagu hablaha walaalahooda aan casabaynin waa inta markaa dad walaala ah wax dhaxasha ayaa afartan ah oo raggana horeynu usoo tirinay dumarkana waynagii soo tirinay wax walaala ah dee afartan un baa laga helayay oo markaa dhaxal wada leh inta kale ama dumar qura ayaa dhaxalka mutaysanaya sida ayeeyooyinka oo kale ama rag qura sida ibnul akha iyo kuwa la midka oo habluhu ma soo gelayaan marka ibnigu markuu ibnu sulbi yahay ee kii maydku dhalay yahay walaashii uunbuu casabaynaya akha shaqiiq ahina walaashii oo shaqiiqad ah oo aabbiyo hooyo oo qura ayuu casabaynaya akha li'abka ahina walaashii oo li'ab ah oo qura ayuu casabaynaya afartaa shaksi ama afartaa nin saddexdaa aynu tilmaanay ibnu sulbiga oo inankii maydku dhalay ah iyo walaalka shaqiiqa ah iyo walaalka li'abka ah saddexdaa mid kastaaba cidda uu casabaynayaa waa walaashii oo weliba markay xagga walaalaha tahay bishardi weliba shaqiiqad la ah oo quwadda kala siman ama li'ab la ah ee mid kale uma tallaabayo amaa ibnulibnigu ka afraad oo ibnulibniga ah maadaamoo casabatu bilkayr ay yihiin afartii hablood ee markay kelida yihiin nisfiga qaadan jiray markay tiroobaanna thuluthaanka qaadan jiray maadaamoo kuwii ay markaa rag la siman ku soo casaboobayaan afartaa saddex ka mid ah walaaladood mooyaane cid kale oo casabaynaysaa ma jirto waana saddexdaa aynu ishaarayno markaa ibnu sulbigu walaashii oo bintu sulbi ah cid aan ahayn ma casabeeyo shaqiiquna shaqiiqad cid aan ahayn ma casabaynayo li'abkuna mid aan li'ab ahayn ma casabaynayo amaa ibnulibnigu isagu waa ka duwan yahay oo isagu walaashii waa casabaynaya inaadeertii ruma oo la siman oo maydka ay u siman yihiinna waa casabaynaya inaadeertii ruma isagay ilmaadeen ruma yihiin laakiin maydka ilmaadeen ruma maaha waayo maydka inaadeeri ma dhaxasho ee labadoodaynu u jeednaa inaadeertii ruma oo maydka ay u siman yihiin oo markuu ibnulibni yahay iyaduna bintulibni ah oo laba inan oo maydku lahaa midba mid dhalay taana wuu casabaynaya waa inaadeertii ruma oo maydka ula siman way isku casaboobayaan wuxuu kaloo casabaynayaa eeddadii macnaa eeddadii oo ka sarraysa wuu casabaynayaa markaanay wax farada lahayn ee ay dhacayso sida aynu dib ka arki doonno wuu casabaynaya oo waxa weeye iyaduna halkay ka dhici lahayd dhici mayse isagaa soo qabanaya oo haddii hulutaankii laga dhammaysto xajbigaynu ku arki doonaaye oo hablaha ka sarreeyaa hulutaankii qaataan hablaha ka hooseeya cid casabaysa haddaanay helin way dhacayaan marka halkay ka dhici lahayd inanka ka hooseeyaa wuu soo qabanayaa waana casabaynaya marka ibnulibnigu wuxuu casabayn karaa walaashii wuxuu kaloo casabayn karaa inaadeertii ruma oo la siman wuxuu kaloo casabayn karaa eedadii oo ka sarraysa baab kale oo dhaxalka ah oo nin eedadii casabeeyo oo aan masalada ahaynna ma jirto baab kale oo shaksi eedadii soo casabeeyo ama in adeertii soo casabeeyo aan baabkan ahaynina ma jiro markaa ibnul ibniga ayuunbay ka suura gashaa walibnu inankii maydku dhalay wakadalika ibnulibnigina waa la mide iyo wal akhu walaal oo maydka shaqiiq ugu walaalaha ama liab macal inaathi dhadiga la jirkiisii yucasibaanihinna waa ay ku soo casabaynayaan fi lmiraasi dhaxalkii way ku soo casabaynayaan waana waxa loo yaqaano casabatu bilkayr oo habluhu casabo ma ahayne raggan sababkooda ayay ku casaboobeen lidakari mithlu xadil unhayeynna waxbay kula qaybsanayaan haddii laga tegi waayo hablaha walaalaha ah ee shaqiiqadda ah ama li'abka ah waxa kale oo casabeeya isaga laftiisu fii baabi aljaddi waalikhwa marka la joogo calaa madhab iljumhuur sidaynu dib ka arki doono awowga laftiisu waa casabeeya oo haddii laga tegi waayo walaalada hablaha ah ee shaqiiqaadka ah ama li'abka ah awowga laftiisu wuu casabaynaya waana calaa madhab iljumhuur marka lagu socdo walakhawaatu in takun banaatu fahuna macahuna mucasabaatu walakhawaatu hablihii walaalaha ahaa in takun ay in tuujad haddii la helo banaatu hablo maydku dhalay ama inanka maydku dhalay haddii la helo fahunna akhawaatku macahunna hablaha la jirkooda banaadka ah mucasabaatun kuwii la casabaynayo weeyi markuu casabatu binafsi soo gebagabeeyey hal bayd oo ay uu ku tilmaami doono muctiqada mooyaane casabatu bilkayrna hal bayd uu ku tilmaamay casabatu maca alkayr oo casabada noocii saddexaad ah oo ah dumar dumar ku casaboobaya ayuu iyadana baydkan inoogu tilmaamay marka wuxuu yidhi hablaha walaalaha ah hadday la joogaan hablo maydku dhalay ama inanka maydku dhalay hablaha la jirkooda waa casabo akhawaadku sida awadeed bay ahlulcilmigu u yidhaahdaan ijcalu lakhawaati maca albanaati casaba waxaad ka yeeshaan hablaha walaalaha ah maca albanaati hablaha maydku dhalay ama inanka maydku dhalay la jirkooda casaba ka yeela ijcalu lakhawaati maca albanaati casaba qaarkoodna xadiis ahaan baabay damcaan inay u nisbeeyaan laakiin xadiis markaa ansaxay ma aha marka waa aalulcilmiga cibaaro ay adeegsadaan oo ah in hablaha walaalaha ah banaadka maydku dhalay ama banaadka inanka maydku dhalay sidii xadiiskii bukhaariga ee saxiixa baynu hore ugu soo marnay inay ku casaboobayaan marka naadimkuna taasuu inoo tilmaamay oo wuxuu yidhi wal akhawaatu hablihii walaalaha ahaa in takun ay in tuujad haddii la helo banaatu hablo maydku dhalay haddii la helo fahunna akhawaadkaasi macahunna banaadka la jirkooda mucsabaatun kuwii la casabaynayo weeye ee casabo markaa laga dhigayo had iyo jeer masaladaasi waa masalo u baahan si badan in loogu baraarugo soomaalidana in badan way ku adag tahay marka suuradan la marayo masalada noocan ah oo waxay aaminsan yihiin rag baa xoolo dhaxal joojiya iyagoo sidaa aaminsan haddaad xoolihii laba dumara u kala tuurto aad bay ugu adkaanaysaa oo weliba laga yaabo inay midba hadday doonto reer kale u dhaxday oo aanay reerkii shaksigan dhintay ahaaba sida nin inuu dhintay oo kale aanay shaqo isku lahayn aad bay ugu adkaanaysaa marka lagu yidhaahdo ninkii hebel ee dhintay ee hantida badan ka tegey dhaxalkiisii waxa iskale inanta uu dhalay iyo inanta ay walaalaa yihiin ay isku bahda yihiin raggii aabboo soo tubanna meesha laga dhaqaajiyo aad bay ugu adag waana mas'alo markaa sidaa sax ku ah oo ahlulcilmiga oo aanay isku qabanayn oo calaa saxiix raajix masaladu qaabkaa ku soconaysa adilada saxiixaana ku sugan oo khilaaf haba iskaga jira khilaaf muctabara maaha marka waxay noqonaysaa haddii meesha habla dhadigi joogaan oo maydku dhalay mid ha noqoto ha ka badnaadeen kuwii maydku dhalay oo qura ha noqdeen ha kala hooseeyano kuwii maydku dhalay iyo kuwii inanka maydku dhalay labadaba ha joogeen farqi male hablahaa maydku dhalay ama inanka maydku dhalay markay nasiibkooda qaataan nasiibkaasi ama nisfi ha noqdo ama thuluthaan ha noqdo ka badsan maayaane waa labadaa mid uune markay qaataan inta soo hadha haddii maydkaa hablo ay walaala yihiin jiraan oo ama aabbe iyo hooyo ay ku walaala yihiin ama ay aabbe qura ku walaala yihiin hadba kuwii meesha joogaa hablaha la jirkooda waa casabo iyagaa casabo ah awooddii walaalkood bay leeyihin hadday shaqiiqo tahayna awooddii shaqiiqay leedahay oo way ridaysaa inamada li'abka ah iyo hablahaba dirkaba waa ridaysaa hadday waxa weeye li'ab tahayna ay walaashii aabbe tahayna awooddii walaalkeeda li'abka ah bay yeelanaysaa ibnul akh oo dhani soo dhowaan maayo adeer iyo qayrkiina daaba cid u imanaysaa ma jirto markay hablahaas hore wuxooda qaataan hadday inan qura tahayna nisfigeeda qaadato nisfiga labaad inantaa maydka ay walaalaha yihiin ee ay isku aabbaha iyo hooyada yihiin haddii cid ay isku aabbiyo hooyo yihiinna la waayana ay isku aabbaha qura yihiin ayaa inta kaleo dhan dareersanaysa wax ragoo u imanayaana ma jiro markaa soomaalida aad bay ugu adkaataa wax badanna waan usoo joogay masaladaasoo marka aada indhaa looga marmaranayo raggii ay mari la-dahay oo yaaban yihiin oo leeyihiin wartalow masaladan cid jebinaysoo kale ma jirtaa laakiin masaladu waa sida ay tahay cidna jebin mayso adilada saxiixaana waa ku cadda labadaa hablood baa kala dareersanaya cidina isugu iman mayso marka alfaadan uu jamcinayaa ee akhawaat iyo banaat uu leeyahay waxba muhim maaha nadmiguu ku hagaajinayaaye hadday mid qura tahay iyo hadday tiro badan yihiin waa isku mid farqi ma leh walakhawaatu hablihii walaalaha ahaa in takun ay in tuujad haddii la helo banaatu hablo maydku dhalay ama inanka maydku dhalay farqi ma leh fahunna hablahaasi akhawaadka ah macahunna hablahan banaadka alla jirkooda mucasabaatun kuwii la casabaynaya wey waa casaboobayaan casabay noqonayaan awooddii walaalkoodna way yeelanayaan cid markaa kaloo u imanaysaana ma jirto walaysa fi nnisaai duran casaba ila alatii manat bicidqi raqaba walaysa ma aha fi nnisaa'i dumarka dhexdiisa mid uu ku sugan yahay ma aha duran ay jamiican xaalay yihiin dumarku kuwii dhammaystiran oo siday u dhan yihiin wax casaba ah markaa kuma sugna dumarka dhexdooda casabatun wax casabaahay kuma sugna ee casabatu binafsi buu ujeedaa kuwii iskood u casaboobay kuwo rag casabeeyo iyo kuwo iyagu isku casabooba mooyaane kuwo iskoodu casabaahi ma jiro dumarka gabadh iska casabaahi ma jirto ila latii tii mooyaane manad ku galladaysatay shaksiga bicudqi raqaba qoorta xoraynteeda taa qoorta xoraynteeda ku galladaysatay ee shaksiga xoraysay mooyaane gabadh kale oo casabatu binafsi noqota ma jirto halkanna wuxuu tilmaamayaa dumarku cid kaley ku casaboobaan oo ama rag baa casabeeya ama iyaga isku casaboobo waa hablaha walaalaha ah oo ku casabooba hablo maydku dhalay ama inanka maydku dhalay markaa laakiin inan sideeda ama gabadh sideeda casabo isaga ahi ma jirto ilamaa iyo gabadha wax horaysay mooyaane gabadha iyadoo addoon leh horaysay gabadha noocaasi ahi iyadu axkaam gaara bay leedahay oo shaksigan baa iyadaa qofnimada u soo celisay sidaa aawadeed ayay hantidiisoo dhan hal mar dareersanaysaa haddii la waayo cid kale oo dhaxlaysa ama cidda ahlufaradka ahi markay waxeeda qaadato baaqiga iyadu ay u wada qaadanaysaa marka wuxuu yidhi walaysa ma aha fi nisaa'i dumarka dhexdoodii miduu ku sugan yahay duran ay jamiican xaalay yihiin kuwii dhammaystiran duran oo da-da haddii la godo daranna waa la akriyey oo bimacnaa qadcan khilaaf la-aan labadaad ki aad akridaaba nadmiguna waa kugu hagaagay macnuhuna waa ku hagaagay walaysa fi nisaa'i dumarka dhexdoodii maaha miduu ku sugan yahay duran ay jamiican xaalay yihiin kuwii dhammaystiran ama qadcan khilaaf la-aan oo daran la akriyo khilaaf la-aan iyadaan khilaaf ku jirin dumarkii kuma sugna casabatun wax casaba ay kuma sugna ama siday u dhan yihiin dumarku casaba ma leh ila latii tii mooyaane manad ku galladaysatay bicutqa raqaba qoorta xoraynteeda tii ku galladaysatay ee shaksiga markaa ugu nicmaysay inay qoortiisa xorayso oo isagoo addoon ah ay ka dhigto xor mooyaane markaa mid kale oo casabatu binafsi ahi kuma jirto markaa runtii baabka walaaga ee waxa weeye dadka wax horeeya had iyo jeer waa baab aada u ballaadhan axkaamtiisuna aada iyo aada ay u waasac tahay qawaacid badanna leh alqaas badan iyo halxidhaalayaal badanna ay ku yimaadaan laakiin maadaabaynaan casrigan haynin waxba waxa weeye uma sii bambaxayna e waynu iska soo koobaynaa waxaanuun markaa hal luqaz oo markaa hal xidhaale oo uu markaa xashiyatulbaqarigu qorayo oo sabdomaradinigan markaa kitaabka sharaxay ee kolley ragga badankiisu haysto xaashidiisa aada u qiimo badan xaashiyatulbaqari ee saaran marka xaashida kolley hal gabay oo uu qorayo oo hal xidhaale ah kaasi un baynu raacinaynaa o halka hoose idii ku qorayo waana ka uu tilmaamayo inay markaa gabadhi markaa ku gabayday oo tidhi qaadi lmuslimiina undur lixaali waftinii bisaxiixi wasmac maqaali maata zawji wahamanii faqdu bacli kayfa xaalu nisaa'i bacdu rijaali sayara allahu fi xaashaaya jaliina laa xaraamun bal huwa biwad'in xalaalin faliya nisfu in ataytu biunhaa waliya thumunu in yakun min rijaali waliya alkulu in ataytu bimayitin hadihi qisatii fafasir su'aali wuxuu tilmaamayaa haweeney ayaa tidhi oo gabay ahaan ku tilmaantay qaadi lmuslimiina undur lixaali qaadiga muslimiintow xaaladayda bal hadda fiiri oo markaa u fiirso oo waftinii bisaxiixi wasmac maqaali waxaanad markaa fatwootaa sida saxda ah ii fatwood macnaha sida saxda ah iigu jawaab odhahdaydana dhegayso oo maqal marka gabadha iyadaa su-aal bay rabtaa inay soo jeediso waxay tidhi maata zawji ninkaygii baa dhintay wahamanii faqdu bacli waxaana imurug geliyey ninkayga waayitaankiisa ninkaygii waayey ayaa imurug geliyey kayfa xaalu nisaa'i bacda rijaal marka dumarka xaaladoodu siday noqotaa ragga dabadood marka arrintaasaa murug igu hayse bal hadda sida saxda ah iigu jawaab odhaahdaydana dhegaysa bay tiri sayara allahu fi xaashaaya janiina alla wuxuu ka yeelay bay tidhi calooshayda ilmo ayuu alla ku beeray calooshayda laa xaraamun xaaraan ma aha bal huwa biwad'in xalaalin waa mid galmo xalaala uurkayga ku galay ee mid xaaraana maaha bay tiri ilmaha noocaasi ah ee aan uurka ku sidaa ninkaygana iga dhintay faliya nisfu in ataytu biuntha haddaan dhalo ilmo dhadig oo aan inan dhalo xoolaha barh baan leehay bay tiri waana xaasee la soco xaas barh qaatana maynaan soo arag haddaan bay tidhi markaa inan dhalo xoolaha barh baan leehay waliya humunu in yakun min rijaali hadduu lab noqdana humun baan leehay hadduu mid lab noqdana sideed meelood meel ahaan baan yeelanayaa waliya lkullu in ataytu bimayiti xoolahoo dhan anaa iska leh oo waan wada qaadanayaa hadduu bakti noqdo ilmahaan uurka ku sidaa hadduu bakti noqdana xooluhu siday u dhan yihiin anaa iska leh haadihi qisatii qisadaydu tan weeye ee fafasir su-aali su-aashaydaa bal ii fasir bay tiri bal arrintaa iyadaa iiga jawaab ninkaygi waa dhintay uurna waan leehay sifo xalaala calooshayda ku galay haddii waxa weeye uu dhadig noqdo ilmaha aan uurka ku sidaa xoolaha barh baan fadhiyaa haddii waxa weeye uu lab noqdana sideed meelood meel ahaan baan xoolaha leehay toddobada kale isagaa leh haddii uu bakti noqdana waxaba ana iska leh gabadha noocaasi ahi waa tan iminka aynu marayna walaysa fi nnisaai turan casaba ila alatii manat bicitqi raqaba oo gabadhaasi waa gabadh addoon soo iibsatay ama sifadii kale sharciyaba uu ku soo galay siday doonaysa ha noqotay ninkii ay soo iibsatay ama sifo kaloo sharciya ku mulkiday ayay xoraysay waayo gabadhu shaksiga addoonka ahee ay leedahay ma guursan karto sharcan sida ninkuba aanu addoontiisa u guursan karin oo ninku addoontiisa si kale u isticmaalayaa oo tasarri baa la yahdaa inuu u galmoodaa u bannaan boqolna ha gaadheene dumarka addooma ahee ninku uu leeyahay laakiin guur ma guursan karo oo guur iyo iskuma gelayaan anaana leh anaana qaba ma suuragal aha ee sideeda kaleu laakiin u isticmaalaya oo galmadeedaa u bannaan iyadoo addoon u ah gabadhase addoonka ay leedahay isagoo addoonana ma guursan karto galmadeeduna uma bannaana oo isuma galmoon karaa iyadoo ay sidaa tahay bay xoraynay way xoraysay gabadhani way xoraysay ninkii ay lahayd ee addoonkeeda ahaa ayay xoraysay markay xoraysay ee xor innaga inala mida uu noqdo bani aadamka caadigae xorta alla sinmay ayuu gu inuu guursado ugu abaalguday maadaamay gabadhii lahaan jirtay tahay addoonnimadii sida xoolaha loo iibinayeyna ay ka badbaadisay oo xor madax bannaan ka dhigtay ayuu guursaday dabeedna way u uuraysatay markay sheekadu halkaa marayso ayuu dhintay marka marka ninkii cid kaloo dhexlaysa aanu lahayn gabadhaasi hadday inan dhasho oo maydkaa ninkaydaa ay inan u dhasho waxay inantaasi yeelanaysaa xoolaha badh wa in kaanat waaxidatan falaha nisfu xoolaha badh bay fadhidaa zawjaduna gabadhanuu qabayna xoolaha thumun ayay fadhidaa sideed meelood meel ahaan inta baaqiga ah ee soo hadhana casabanimay ku qaadanaysaa oo waa casabo markay faradkeeda qaadato oo thumun ah inta kalena waxay ku qaadanaysaa casabanimo oo iyadiiba casaba ah walaysa fi nisaai duran casaba ila alatii manat bicitqi raqaba waa casaba wey casabatu binafsiha wey dabeedna inantu barhkay qaadatay mooyaane barhkii kale iyadaa qaadatay qeybna farad bay ku qaadatay qeybna casabanimo labadaba way isku darsatay hadduu lab noqdo maydkii casabuu ka tegey oo dee nin buu ka tegey maadaamuu nin ka tegey oo inan ay dhashay humunkeeda mooyaane wax kale ma leh oo casabadii nasabkaa joogtaa marka casabadii walaagu iman mayso meesha ee gabadhu xaasnimadkeeda uun waxa ku qaadato waliya humunu in yakun min rijaali waa markay leedahay anigu sideed meelood meel ahaan uman qaadanaya hadduu lab igu noqdo ilmahan uurka ku sidaa waayo isaga casaba ah iyaduna marka waa saaxibatu thuman wey xoolaha oo dhan aniga iskale haddaan bakti dhalo markay leedahay xoolaha gebigoodaba anaa wada qaadanaya cid iigu iman mayso haddii aan bakti dhalo oo ilmahaasi uu mayd noqdo waxa weeye dee mar haddaanu casabo kale maydkan iyo ninkan qabi jiray lahayn rubucna waxay ku qaadanaysaa zawjanimada oo iyadaa zawjo ah waa xaas weeye rubuc bay qaadanaysaa inta kalena casabanimay ku yeelanaysaa xoolaha oo dhan saasay ku yeelanaysaa rubucna waxay ku qaadan ehlu farad oo dee ninkeedu markaa ma laha wax ubada ah iyo wax wiilkiisu sii dhalay toona ma laha thumunkaas sida xale rubucaa sidaasay ku qaadanaysaa inta kale casabadu qaadan lahaydna mar hadday iyadii casaba u noqotay waxaba iyadaa qaadanaysa marka gabayga waa halka hoose iduu ku qorayaana macnihiisu saasuu u dhacaya marka laga gudbo intaasoo dhan marka laga gudbo ee dib loo jalleeco dadkii aynu soo marnay ee toddobiyo tobanka qof ahaa haddii la kala saarana shan iyo labaatanka intay u qaybsameen waxaynu arkaynaa ilaa afar qaybood inay u kala baxeen marka la isku soo ururiyo waxaba qayb farad qura wax ku dhaxashay iyo qayb casaba qura wax ku dhaxashay iyo qayb farad iyo casababa isku darsatay oo weliba hal mar inay ku kulmaan ay suuragal tahay hal mar labadaba inay noqdaan iyo qayb waxa weeye labadaba isku darsanaysa farad iyo casababa laakiin aanay hal mar isugu imanayn hal mar aanay isugu imanayn marka masalan qeybta faradka qura wax ku dhaxlaysa ee aan kugu socotaynayn hadduu shaksigu wax dheeraada weji kale ku noqdo waa masale kale sida tanaynu iminka alxidhaalaha ku tilmaamaynay dee waxa weeye walaaga waxaynu ku naqaanay in wax loogu dhaxlo oo qura casaba qura maantana laba weji bay wax ugu dhaxasho marna casabo marna farad laakiin ogow oo hadda walaagii ugumay dhaxlin faradka ee waa kala laba jiho midna waxay wax ugu dhaxashay sababkii zawjiyada oo saddexdii sababay la isku dhexlayay kii nikaaxa ayay faradka ku mutaysatay walaaga weligiiba casaba waxaan ahayn waxba looguma qaato oo sababka walaaga waa casaba uun marka masalada noocaasi oo kale oo haddii qof laba weji yeesho oo laba dhinac marbaa si ka noqdo ha u qaadanin masaa'ilkan aynu kala saarsaarayno inuu ka mid yahay waa weji u dheeraad ah mar marka qaarkood baa waxaa halxidhaalayaasha ka mid a in la yahdo rajulun wa bintahu marka warathuu maalan markaa nisfayn marka nin iyo inantii oo u dhaxlay xoolihii ama warithaa maalan thuluthayn xalay nisfayn oo u dhaxlay labadoodu xoolihii kala badh iyo kala badh nin iyo inan isdhalay oo misna xoolihii u qaatay badh iyo badh iyada lafteedu waa iska u noocyadaa qofku labada weji marba dhinac ku noqonayo oo waxaa dhici karta nin inuu guursado markaa inaadiirtii dabeedna ay ilmo u dhasho markay ilmo u dhasho ilmahaasi waa inan dabeedna ay xaaskii ay ilmaadeerta ahayn dhimato inantaasi xoolaha waxay leedahay ay dhashay xaasku badh waayo hooyadeed markay dhimatay dee badh bay leedahay ninkuna wuxuu leeyahay rubuc maadaama xaasku ay leedahay ilmo inta soo hadhayna haddaan casabo kale oo ka xigtaa jirin ee inaadeerteedu isagu cid ugu dhow yahay dee isagaa qaadanaya dabeedna inantiisina badh bay xoolaa yeelan badhka kalena isagaa yeelanaya wuxuuna ku yeelanayaa saynimo iyo inaadeernimo ama marmarka qaarkood waa walaal hooyo misna ay ilmaadeer tihiin dabeedna labada wejiba uu ku dhaxlayaa marka ta noocaasi oo kale ah uma jeedna aynu markaan aynu afarta uqaybinayno ee waxaynu ujeednaa iyagoo sidoodii aynu u tirinaynay toddoba-iyo tobankii qof ah oo qofna aanu laba jabanlaynin oo marna xaggan walaal ka noqon xaggana in adeer ka noqon aanu nooca ahayn baynu ujeednaa marka iyagoo sidooda alla qaybiyo afartaa qaybood bay u kala baxaya qayb farad mooyaane aan wax kale waxba ku dhaxlay waxaana weeye hooyada iyo labadeeda carruur ah walaalka hooyo iyo walaasha hooyo al-um waa waladaaha iyo jadataanka labada ayeeyo xagga hooyo iyo ta xagga aabe haddaad mid qura isugu gaabiso aljadda tidhaahidna waad heshaa ayeeyaba siday u dhan tahay weligeedba waa helo farad wax kale maaha iyo zawjaanka labada isqaba zawjka iyo zawjada toddoba qof haddaad ka dhigto iyo haddaad lix ka dhigto sidaa doontaba u tiriyo waxa weeye waa ehelu farad weligood wax kale kugu noqon maayaan labada walaalee hooyo iyo hooyada iyo labada zawjaan iyo jadataanka labada ayeeyo weligood ehlu farad mooyaane wax kale maaha waa ehlu faradu kugu socotayn maayaan qaybina weligoodba waa casabo iyaguna kugu socotayn maayaan waa casaba uun oo waa raggu siduu u dhan yahay raggu siduu u dhan yahay wixii aan ka ahayn zawjka oo aynu xaggaa hore kusoo sheegno ahlu farad ah markaa zawjka markaynu iska ama zawjka kuba dar raggu siduu u dhan yahay zawjka iyo akhali umka ah labadaa aynu hadda soo sheegaynay aynu soo dhaafnay iyo aabbaha iyo awowga afartaa marka laga saaro intooda kale weligoodba waa ahlu casabo ahlu farad maaha waa casabo mar kasta weligood iyagoo ahlu farada arki maysa waa ragga oo laga reebay aabbaha iyo awowga zawjka iyo akhale umka afartii ahlu faradka noqon jira waqtiyada qaarkood qolona waxa weeye labadaba way noqdaan ahlu faradna way yihiin casabana way yihiin weliba markay doonaanna waa ku kulmaan oo isla hal mar ayay casabo iyo ahlu farad labadaba kugu noqonayaan waa aabbaha iyo awowga oo qura aabbaha iyo awowga oo qura oo aan cid kale wehelin ehlu faradna way noqdaan casabana way noqdaan hal marna labadaba waxbay ku qaataan waqtiyada qaarkood oo haddii faraca waaridkee wax dhexlayaa ee ahlu suduska ka dhigay uu noqdo dhadig haddii wax ka soo hadhaan baaqigana waa la siiyaa siiba aabbaha labadoodubana xukunkaa waa wadaagaan marka labadaasina ahlu faradna waa yihiin casabana waa yihiin hal marna waxbay ku wada qaataan qolona ahlu faradna way yihiin qolada afraad ee u dambaysaa casabana way yihiin laakiin hal mar ma wada noqdaan ee marba waa nooc marna waa ahlu farad marna waa casabo laakiin hal mar ma wada noqonaya qolada noocaasi ahi waa hablihii markay kelida yihiin nisfiga qaadan jiray markay tiroobaanna thuluthaanka qaadan jiray hablahaasi marna waa ahlu farad marna waa casabo oo marna waa ahlu farad waa ama nisfi bay qaadan ama thuluthaan marna waa casabo oo ama waa casabatu bilqayr oo rag baa casabaynayo lidakari mithlu xadil unhayeyn bay wax ku qaadan marna iyagaa dhexdooda isku casabooba walaalaha iyo hablaha iscasabeeyo oo waa casabatu maca alqayr laakiin hal mar inay wada noqdaan casabo iyo ahlu farad ma suuragal aha isuguma imanayso ee labada midun bay wax ku dhexlayaan ama waa ahlu farad ama waa casabo laakiin isku hal mar oo qura ma wada noqonayaan labadaba markaynu intaana ka gudubno maadaamaynu rabno faradka qaabkii wax la ysugu dhexlayay iyo casabanimada qaabkii wax la ysugu dhexlayay inay maadaamaynu soo gebagabeynayno oo xajbigii iyo u tallaabi doono marka abwaab kale faa'iida ahaan iyadana waxaynu usii tilmaami lahay shaksiga way dhici kartaa sidii haddeer alqasdaba aynu ku arkayna halxidhaalayaasha inay ku kulmaan laba jiho oo kala jaad ah oo jihatu fardin wa jihatu casaba jiho farad iyo jiho casabo inay ku kulmaan waa suure labadabana waxbuu ku dhaxli karaa haddaan mid ka mida la xijaabin oo walaalka hooyo isagoo walaal hooyo ah ayuu in adeerkaa rumana noqon doonaa oo u noqon karaa labadabana waxbuu ku dhaxlayaa inta faradka aana liumnimu ku qaadan inta kalena in adeernimadu ku qaadan haddii aan cid ka xigtaa jirin haddii inta li'umnimada la xijaabo oo farac waaris ay jiro oo dhadig tusaale ahaan oo li'umnimada la xijaabana in adeernimada u baaqi noqonaysa oo qofku hadduu leeyahay laba jihoo kala baxaya oo dhinacna walaal baynu ka nahay dhinacna ilmaadeer baynu ka nahay uu ku yidhaahdo labada mid kastaba sideeda ayuu wax ugu dhexli karaa oo shaksiga way ku kulmi karaan jiho casabanimo iyo jiho farad labaduba dabeedna wuxuu ku dhaxli karaa labada oo wada jira waa suure inuu wax ku dhaxlo haddii mid la xijaabana ta kale wax wuu ku dhaxli karaa taasi waa qodob qodobka labaad waxaa dhici karta qofka inay ku kulmaan jihataa tacsiibin laba jiho oo casabanimo laba jiho oo casabanimo inay ku kulmaanna waa suure laakiin iyaga waxba kuma wada dhaxlaya ee ta xoogga badan oo quru wax ku dhaxlaya markay farad iyo casaba kulmeen waxaynu nihin labadaba waa lagu dhaxli karaa laakiin laba casaba hadday kulmaan ma suuragal aha inuu wax ku wada dhaxlaa ee tooda xoogga badan buu wax ku dhaxlaya sida walaalkaa oo muctiqaagiina ah waana walaalka isagaana ku xoreeyey oo adoo addoona intuu ku soo helay ayuu ku xoreeyey ma suuragal aha inuu labadaba mar wax ku wada dhaxlo oo wax ku wada doono ma suuragal aha ee wuxuu wax ku doonayaa oo qura labada casabata xoog badan oo ta nasabka ah ayuu wax ku qaadanaya markaa ta kale way dambaynaysaa marba ta xoogga badan ayuu wax ku qaadanaya laba jihoo farad inay ku kulmaanna waa suure laakiin waa weji naadir ah oo iyadu aad bay u adag tahay oo qof si laba jihoo farad ugu wada kulmaan ama waa galmo shubho wax ku soo baxay oo nin gabadh markaa maxaarimtiisa ka mid ah maynantiisa ha noqota wax la mid ah ha noqotee xaaskiisii mooday oo ilma sidaa ku dhashay wejigaa way noqon kartaa ama nikaaxa qolada majuusta loo yaqaano qolada dabka caabudiya waxyaabaha la midka ahlulcilmigu way u mithaaliyaan oo aanay waxba ka xaaraansanayn ninku walaashii hooyadii wuxuu doona gursanayo kaana way dhici kartaa oo haddii iyagoo gaalo ah ay sidaa iskaga ubad dhalaan oo ay soo muslimaan inkaaridi ku dhacdee naga yaaca inaad tidhaahay dee suuragal ma ma suuragalah adigu shiikhii arrinta laga soo martiyey mar haddaad tahay oo ay kugu yidhaahdaan berigaanu gaalada ahayn dimuqraadiyiin baanu ahaynoo waxba nagama xaaraansanayn sidaasaa ubadkaasi ku dhashay dee suuragal maaha inaad eride waa inaad sharciga alle wax ugu qaybisaa oo wax u dhaxashaa haddii qof ay ku kulmaan laba jiho oo faradnimo marka ama waa shubha ayay ahlulcilmigu yidhahdaan ama waa nin maxramka waxba aanay ka xaa xaaraansanayn oo gaal ah ka noocaasiya hadday dhacdo qawlka xoogga badan leh labadaba wax ku dhaxli maaye marba ta xoog badan faradka qolo tidhaahda labadaba u ku dhaxlayaana way jiraan marba ta xoogga badan ayuunbuu wax ku dhaxlayaa ilmaha nooca ku dhashaa hooyanimada iyo walaalnimada iyo waxyaabaha la midka ah cidduu marba ka dhalay iyadoo la eegayo marka khulaasada masaa'ilkaasina sidaasi bay noqonayaan in sha allahu tacaala halkaasi baynu ku joojinaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam